بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وعبده أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أغو أرشدك الله الله كوغا هنونيه lidaacatihi daacadiisii ana alxaniifiyata xaniifiyada millata ibraahiima ibraahiim diintiisii ah an tacbud allah an tacbuda waa inaad caabudid allaha alleh waxdahu ay munfaridan halu yahay keligiisu mukhlisan halaa tahay mid u saafi yeelayo lahu alle addiina cibaadada wa bidaalika kaasna amara allaahu ilaahay waa faray jamiica annaasi dadka dhammaantood wa khalaqahum ilaahay waa u abuuray dadka lahaa cibaadadaasi kamaa sidoo qaala ilaahay yidhaahday tacaala sareeye wamaa khalaqtu aniga uma abuurin aljinna jin iyo walinsa insi ilaa liyacbuduuni in ay caabudaan mooyaane in ay caabudaan mooyaane fa idaa carafta haddii aada garatay anna allaaha alleh khalaqaka inuu kuu abuuray licibaadatihi cibaadadiisii hee faclam ogow anna alcibaadata cibaadada laa yusamaa inaan lagu magacaabayn inaan la dhehaynin cibaadatan cibaado ama laa tusama ana alcibaadata cibaadada laa tusamaa laguma magacaabo cibaadatan cibaado ilaa maca tawxiidi tawxiid wacigiisii mooyaane kamaa ana salaata sida salaadiiba laa tusamaa aan lagu magacaabaynin salaatan salaad ilaa maca tahaarati mooyaane fa idaa dakhala haddii uu galo ashirku shirkigii fi lcibaadati cibaadadii dhexdeed fasadad way fashaadaysaa sida kal xadathi xadadkii oo kale idaa dakhala markii uu galo fi lcibaadati cibaadada dhexdeed ee fi tahaarati tahaarad dhexdeed u fashaadinaya waay fa idaa carafta haddii aada garatay anna shirka shirkigii idaa khalata markii uu dheexo alcibaadata cibaadada afsada inuu fashaadinayo haa cibaadadii wa axbada burinayo alcamala camalkii wa saara ahaanayo saaxiibuhu saaxiibkiisii shirkiga saaxiibkiisii min alkhaalidiina kuwa ku waaraayo fi naari naar dhexdeed hee carafta waad garatay anna ahama maa shay kan ugu muhiimsan calayka dushaada ahaaday oo ku waajibo huwa maagaasi macrifatu daalika kaas oo shirkiga ah barashadiisi inay tahay lacala allaha ilaahay wuxuu mudan yahay ama laga yaabaa an yukhallisaka inuu kaa badbaadiyo min haadihi tan xaggeed taasoo ashabakati shabakadda ah wa hiya shabakadan ashirku shirki waaya shariigyeelid waaya billaahi alla loo shariig yeelo alladii shirkigaasoo qaala allaahu alla dhahay fiihi dhexdiisii ay fii shanihi shanigiisii ku dhahay ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafaayo an yushraka in lala wadaajiyo bihi alleh an yushraka in wax lala wadaajiyo bihi alleh ma dhaafaayo wayakfiru wuxuu dhaafaya wayakfiru wuu dhaafayaa maa dembi ayuu dhaafayaa duuna dalika kaas shirkiga ka hooseeyo liman qof ayuu dhaafaya yashaau asiga doonaayo min cibaadihi addoomihiisii ka mid a wadalika kaas niyahow kaa oo takhallus ka ana bimacrifati arbaci qawaacida qaacidooyin afar ah barashadiyo ayuu ku soo xasilayaa qawaaciddaasoo dakara sheegay haa qawaacidaba allah allaahu alle tacaala sareeya fii kitaabihi kitaabkiisii dhexdiis ku sheegay alqaacidatu lulaa buu dhahay ayib waxaan kusoo dhex jirnay muqadimadii alqawaacid alarbaca waxaan soo qaadanay duco iyo calaamaatu sacaada saddex duco iyo calaamaatu sacaada oo weli muqadimadii ay ku jira musanifku raxmatullahi caleyhi wuxuu leeyahay iclaam markii kuu duceeyey calaamatu sacaadana kuu tilmaamay haddana wuxuu rabaa inuu ku baraarujiyo tawxiidka wanaaguu leeyahay ama wuxuu yahay tawxiid iyo shirkiga khatarnimadiisii oo khatartiu leeyahay inuu kaa baraarujiyo ayuu rabaa wuxuu leeyahay iclam ogow niyahow ayuha almukallafu qof kasta oo la kalifay waa soo galaa iclam ogow ayuha almukallafu kii la kalifay la mashaqeeyey dush wax laga saaray waajibaad ah awaamir iyo nawaahi dusha laga saaray aa laga wadaa baaliq ah caaqil ah muslim ah ogow waay kelimatu iclam macneed maxaa waaye wixii horay usoo marray waxaan dhahnay waxaa ku keenaynaa muraajaca bisu-aal haye iclam kelimadeeda maxaa waaye horta ma soo marnay xaggee kusoo marnay halaathatu lusul muqadamadaysii muqadamaadkiisii saddex meelood saddexda muqadamo mid kasta waa kusoo marray sooma aye maxaa la yidhahdaa kalimatun yu'taa min baabi tanbiihi waxafi saamici calaa an yusgiya ilaa maa sayuqaalu saxiix waay saas waa kelimatun kelimo an yu'taa bihaa loo keensanaayo min baabi tanbiihi baraarujiin darteed iyo waxafi saamici kii maqlaayay booriintiisii darteed calaa an yusgiya hee maxaa laga baraarujinayaa calaa an yusqiya inuu dheg raariciyo dhegta raariciyo u dheg raariciyo muxuu u dheg raaricinaa ilaa maa sayuqaalu wixii la dhihi doono oo iclamtan ka dambeeyo inuu u dheg raariciyo darteeda loola imaanayaa haddaba ogow markii la yidhahdo oo maxaa ogaanaa maxaa la ogaanaa maxay yihiin waa u diyarsan tahay sooma iclam ogow arshadaka allaahu ilaahay ha kuga hanuuniye arshadaka allaahu allah ha kuga hanuuniye lidaacatihi daacadiisii waay arshadaka allaah waa jumla khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnaa maxaa laga wadaa saas waa jumlo arshadaka allaahu waa jumlo jumlad waay jumla maxaa la yihahdaa saaxib alajrumiya wuxuu dhahay aljumlatu maxaa la yihahdaa u dhahay walficlu maca faacilihi walmubtadau maca khabarihi dhahay sooma ficil maca alfaacilkiisa jumla la yihahdaa mubtadi maca alkhabarkiisa jumla la yihahdaa sooma hadda meesha maxaa taal ficliyo faacilkiisi arshada waa ficil allahu waa faacil idan waa jumlo jumladan jumlade ismiya ficiliya uqaybsanta soo maa tee way tan ficiliya waay maxaa dhacay ficila laga bilaabay arshadaka allaahu waay waa jumlo idan oo ficli ah ershada waa ficil maado waay allahu waa faacilkii waay idan waa jumlatun khabariyatun lafdan lafda ahaan waa khabar wax horay u dhahay ee tusinaysaa soo maa maado hadday tahay wixii wax horay u dhacay tusinaysa sooma ficilka maado wax- wuxuu tusinaya wax horay u dhacay sooma arsadaka allaahu ilaahay waa ku hanuuniyey horay baa kuu hanuuniyey waay saas la- lagama wado hadda saas ma laga wadaa ilaahay maar hore ku hanuuniyey adi goor maa maar hore saas lama rabo saas loo lama jeedo inshaa'iyatun macnan waay maxaa laga wadaa inshaa'iyatun macnan macna ahaan wax bilaw ah waay hadda qofkani wuxuu ducaynaya waa duco ilaahay ha ku hanuuniyey hadda waay haddii horey u hanuunsanaydayna alla ha ku ziyaadiye waay waa duco musanifka raxmatullahi aleyhi asiga waa daalibulcilmi waa u ducaynayaa waan u faa'iideynayaa wuxuu jamcinayaa bayna adducaa'i walifaada duco iyo faa'iido waanu ku ducaynaya waanu ku faa'iideynaya haddana arshadaka allaahu allaha kugu hanuuniye lidaacatihi daacadiisii ogow way maxaa la ogaana wixii la ogaanaya waa wax soo socda alrushdu waxaa la yidhaahdaa rushd arshada waa ficilkii masderkiisina alrushdu soo maaha tasriif alficli rashada yarshudu rushdan alrushdu rushd maxaa la yidhahdaa waxaa Eh, waxaa la yidhahda alistiqaamatu huwa alistiqaamatu calaa ariiqi alxaqi la yidhahda rushd huwa alistiqaamatu alrushdu huwa alistiqaamatu calaa ariiqi alxaqi waay toosnaan wadada xaqa ah dusheedii lagu toosnaado ayaa la yidhaahdaa rushd ayaa la yidhaahdaa rushd وهو ضد الغي واي وهو ضد الغي ضد بالضاد يدال واي ضد الغي بعدينما ضد كيري واي بعدينما دا يكسو هرجيدا وهنون واي هنوني بعض بعدينما إيو هنون واي اسكسو هرجيدا سما سأسكسو هرجيدا اسماركي كران ها هبين إيو maalin oo kale waay maxay isku yihiin did dab iyo biyo oo kale waay maxay isku yihiin did waay nyaaw iyo doolo oo kale waay maxay isku yihiin did waay soo maa did saasaa la yidhahdaa rushd iyo qaye waa waxaas ka soo horjeedo waay hanuunna lagu dalbayaa baadanimo ayaa ilahay inuu kaa badbaadiyo waa la dalbayaa rushd saas waay lidaacatihi daacana maa la yidhahdaa ضاعوا والطاعة هي فعل المأمور وترك المعذور يلي إذن والطاعة هي فعل المأمور وترك المحظور والطاعة هي فعل المأمور فعل المأمور وترك المحظور ض ض ضاوى dhata ha dhata ma laga wadaa dha oo ti oo ta oo kale loo dhigaayo oo kale ahas daal ma aha laga wadaa maano maxduur waay maxaa laga wadaa macnaheed marka daca waxaa la yidhahdaa hiya ficlu lma'muuri kii lisfaray la imaatankiisii waayo kii lisfaray in lala imaado la yidhahdaa wa tarku lmaxduuri kii lasku diiday ka tagadiisa ee la yidhahdaa kii in la sameey lasku diiday in laga tago kii las amray in la sameeyna lala imaadana lala imaado la yidhahdaa diinta intaas ay way soo ma wadaaco saas way wixii lasku diiday inaad ka tagtid wixii las amray inaad samaysid intaasaa laga yara- la yidhahdaa daaco wadaacatu hiya ficlu lma'muuri wa tarku almaxduur haddaba marka wixii la ogaan lahaa ayuu rabaa inuu kuu sheego muxuu rabaa ogow markii leeyahay muxuu rabaa ana alxaniifiyata waaye waxaad ogaanaysa maxay yihiin ana alxaniifiyata milata ibraahima an tacbud allah waxdahu mukhlisa lahu diin taas waay i ogow kulaa intaasi waay intii hore duci ay ahaayeen iclamtii ana alxaniifiyata way soo dhex gashay jumladani ictiraadi waa duco iclam ogowniyahow arshadaka allaahu ilaahay ha kuga hanuuniye lidaacatihi daacadiisii waxaad ogaataa ana alxaniifiyata waay xaniifiyada milata ibraahiima ibraahim diintiisii ah milata ibraahiima imise icraab ku jirtaan dhahnay laba hee haye kow bedel iyo bayaan bedel iyo bayaan waay saxiix hadda waxaan ku icraabnay ee ku fasirnay hee bayaan waay ah haddii la yihahdo waa bayaan ana alxaniifiyata xaniifiyada milata ibraahiima ibraahim diintiisii ah ana alxaniifiyata xaniifiyada milata ibraahiima ibraahim diintiisii maxaa waay bedel waay hee an tacbud allaha ina khabarkeedii jumladaasii waay marka almillah waddiin hee farqayaa udhexeey bayna almillati waddiini furuuqun minha hal ka mid aan sheegayna bes bayna almillati waddiini furuuqun milla iyo diin waxaa udhexeeya furuuq jama farqin furuuq waay farqiyaalo farqi waa udhexeey minhaa dheh waxaa ka mid a hal laba mina maxay tusinaysaa tabciidi qaar le qaar hala sheegayna bis inta kale meel mar mar kale aan gaarsiiyo minha waxaa ka mid ah walmillatu laa tudaafu ilaa ila annabiyi khilaafu ddiin bikhilaafi ddiin walmillatu laa tudaafu ilaa ila annabiyi bikhilaafi addiini maxaa laga wadaa saas walmillatu millada laa tudaafu looma idaafeeyo ilaa hee binnabiyi nebi mooyaane ama ilaa linnabiyi nebi mooyaane milla wax kale looma idaafeynayo ilaa nebi mooyaane bikhilaafi addiini diin khilaafsan diin laakiin waxaa loo nisbeynayaa loo idaafeynayaa nebi keyrkiisi insaan bani aadan kale ah allah inta baa loo idaafeeya laakiin milla looma idaafeeyo ilaa nebi mooyaane waayahay idan millata ibraahim hadda maxaa waay ibraahimaa loo idaafeeyey soo maa ibraahim muxuu yahay nebi waay millata aabaa'i ibraahim waay saasaa ku kala duwan yihiin fargooda ka mid ah ana alxaniifiyata xaniifiyadii millata ibraahiima ibraahim diintiisii ahaatay hee an tacbud allaha ilaahay inaad caabudid waaye waxdahu haal uu yahay keligiisii waay waxdahu damiir waay waan waa lawaa macrifo dheh waan waa la xaalaynaya ahlu naxwana way diidayaan meel kale iska ibdaaya naxwad meesha laga bilaabay jarumi saaxib ajrumi muxuu dhahay walaa walaa yakunu alxaalu walaa takunu alxaalu ilaa nakiratan walaa yakunu walaa yakunu ilaa bacda tamaami alkalaami walaa yakunu saaxibuha ilaa macrifa sheegta gabay marka walaa takunu alxaalu ilaa macrifat ilaa nakiratan waay saasoo dhahay soo ma meeshan waa macrifo ishkaal naxwi ay imaaday ciraaba waa la awilayaa waa la awilayaa waxaan odhanaynaa munfaridan waan ka cararayna marki marki waa fakanay soo ma waxdahu ay munfaridan aan leedahay waa nakiro soo marka haal ay ta haal uu yahay keligiisii allah saaxib alxaalkan maa dhane walaa yakunu saaxibu lala ilah aaway saaxibu halka marka allah waay allah macrif maano waa ismul waay acrafu lmacaarifi weliba sooma mukhlisan haalaa tahay haddana tan laakiin laguma qabs laiskuma diidi karo sooma mukhlisan waa nakire waay waa la haalaynaya sax waay laakiin waxaa laga yaaba in lagu weydiiyo saaxiibkeeda ah waay tacbuda faacilkeeda waay yaa u noqonaya anta sooma adig an tacbuda in adiga aada caabudid way tacbudu anta way damiirkeeda damirka muxuu yahay macrif sooma saaxiibkeeda macrif way idan mukhlisan haal aad tahay adiga waay an tacbud adeer qofkii oo an tacbuda la dhahaya ayaa loola jeedaa mukhlisan haalaad tahay mid u saafgaraynayo u saaf yeelayo u barax tirayo lahu lilaahi alle addiina cibaadada waay wabidalika nusakta qaar ma qorayaan sooma aniga laakin waa ii qoraa nusakta qaarna waan qorayaan qaarna ma qorayaan wabidalika kaas oo cibaadada ikhlaaska ah amara allaahu ilaahay wuxuu faray ama waa faray jamiica annaasi dadka oo dhan inuu allaha cibaadada iyo ikhlaasku uu faray dadka oo dhanna waa soo marnay daliilkeedu yaa sheegi kara ayandi inuu dadka oo dhan ilaahay cibaado faray ikhlaas faray waa soo marnay laa ayandi ama khalaqtu jinna insan laa ayandek laa laa asaa waa dhihi karta lakin midki aan sheegnay rabnahay laa indek haya unigas laa ti aan soo sheegnay rabaa yaa ayuha naasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waa sheegtay laakiin markii hore ka tagteedi yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun soo mar wabidalika kaas oo cibaadada ikhlaaska ah amara allaahu ilaahay waa amray jamiica annaasi dadkao dhanna faray wa khalaqahum dadki ilaahay wuxuu u abuuray lahaa cibaadadaasi darteeda uu abuuray wax kale uma abuurin daliilkeedana waa kana ama kamaa sidoo qaala ilaahay dhahay tacaala sareeye wamaa khalaqtu aniga uma abuurin aljinna jinnigii iyo wal insa insigii bani aadamkii ilaa liyacbuduuni inay caabudaan mooyaane wax kale uma abuurin waay wamaa khalaqtu aniga uma abuurin aljinna jin iyo walinsa insi labadaba uma abuurin ilaa liyacbuduuni inay caabudaan mooyaane ibnu kahiir wuxuu leeyahay aayaddan isagoo fasiraya inamaa khalaqtuhum liaamurahum bicibaadatii laa liixtiyaajii ilayhim buu dhahay inamaa ankela ma ahane khalaqtuhum insi iyo jinkii ayaan abuuray liaamurahum si aan u faro u amro bicibaadatii cibaadaday laa liixtiyaaji baahiday darteed uma abuurin ilayhim ayaga xaggoodii aan u baahanahay aniga uma baahni laakiin cibaadaday u abuuray inaan faro saasuu ku fasiray ibnu kahiir raxmatullahi aydan inamaa khalaqtuhum liaamurahum bicibaadatii laa liixtiyaaji ilayhim saasa loo abuuray jini insi marka intaasa loo abuuray maxaa loo abuuray cibaado ilaa liyacbuduuni musanifka usul halaatat usul waa fasiray muxuu ku fasiray liwaxiduuni waa soo jini insin waxaa lasoo hormariyay jin waxaa loo soo hormariyaan dhaanay isaga ayaa bani aadamka abuurkiisii ka horeeyey bani aadamka intii aan la abuurin ka hor dhulka waxaa joogay jinaa joogay idan isagaa horeeyey saasa loo soo hormariyay haddaba ishkaalaa imaana ishkaalka wuxuu yahay aayaddan waxay sheegaysaa jin iyo insi ilaahay inuu u abuuray cibaado keli ah aayad kalena waxay sheegaysaa jin iyo ins in badan oo ka mid a ilaahay in jahannamo u abuuray oo aayadda waxay tahayna qowluhu tacaalaa walaqad dara'naa lijahannama kahiira min aljinni waalinsi een badan oo ka mid a insi iyo jin waxaan u abuurnay dara'naa ay khalaqnaa waxaan u abuurnay waay een badan oo jin ka mid ah insi ka mid ah aayaddan waxay sheegaysaa jin iyo insi dhammaan in loo abuuray hee ee cibaado aayaddaasina in badan oo ka mid a labadoodiiba in loo abuuray naar iyo jahannama labadan aayadood waxaa loo malinaya daahirkood inay iska hor imaanayaan jawaabteeda anaa ka jawaabo dhimana waqtan uu socda dhowr jawaabood oo lagaga jawaabay jawaabta koowaad waxaa waaye laba jawaabood ay sheegaynaa hal jawaab ka mid ah waxaa waaye aayaddan waxaa loola jeedaa jinka iyo insiga kuwoodii mu'miniinta ah kuwii mu'miniin aan ahayn ayaa laga wadaa aayadaasin aayaddan meesha nooga taalla waxaa laga wadaa jin iyo insi kuwoodii mu'miniinta ah aayaddaasi oo suuratul acraaf ku jirtana waxaa laga wadaa jin iyo insi kuwoodii gaalada ah gaaladoodii naara loo abuuray mu'miniintoodiina ibaadi loo abuuray sidaas waa lagu jamciyey labo jawaab kale aayaddan waa caaman yuraadu bihi alkhusuusa la yihahdaa waa caam laakiin waxaa loola jeedaa khaas waay caaman yuraadu bihi aayaddan waa caam yuraadu bihi loola jeedo alkhaasu khaasa loola jeedaa khaaskee kuwii cibaadadiisii u hoggaansamay keligeeda laga wadaa faidaa carafta haddii aad garatay buu leeyahay musanifka faidaa carafta haddii aad garatay niyahow ana allaha alle khalaqaka inuu ku abuuray licibaadatihi cibaadadiisii darteeda inuu ku abuuray haddii aad garatay hee faclam ogaa waay marka idaadii jawaabteedii waay faclam ogow waay oo in allah cibaadadiisii ku abuuray ma garatay xaggee ka garatay ka qaadatay wamaa khalaqatu ljina walinsa ila liyacbuduuni ka qaadatay see uga qaadatay adig laba mid ka mid a tahay jinnaad tahay ama insiya tahay jin maad tahay mase insiya tahay insi insi haddaad tahay maxaa lagu abuuray liyacbuduuniya soo galaysa soo maa idan marka wixii lagu abuuray hee waad garatay haddii wixii lagu abuuray aad garatay maxay maxa lagu abuuray cibaado soomaa haddii cibaadadii adig lagu abuuray aad garatay in wixii lagu abuuray ay yihiin cibaado haddii aad garatayba faclam ogow hadda marka saas waa fahamtay soo maha ogow wadan tan ku xigdo fa idaa carafta haddii aad garatay ana allaha alle khalaqaka inuu ku abuuray licibaadatihi cibaadadiisii darteed hee faclam ogow ana alcibaadata cibaadadee cibaadana waan naqaanaa tacriifkeeda hore ee soo marray soo maa aye ana alcibaadata cibaadadii laa tusammaa laguma magacaabaayo lama dhahaayo cibaadatan cibaada cibaadadii cibaado lama dhahaayo ilaaqan waay ilaaqan cibaado cibaado lama dhahaayo waay cibaado oo mutlaqa lama dhahaayo waay cibaadadii laakiin cibaado muqayada waa la dhihi karaa cibaado cibaado keligeeda lama dhahayo cibaado hee cibaado lama dhahayo idlaaqaasi lama lama siinayo laakiin e taqyiid waa la dhihi karaa qofki ilaahay keyrkiis caabuday hee waxay u cibaadaysanayaan heesaas naamtii waa la dhihi karaa soo ma laakiin ibaado cibaado oo idlaaqa lama dhahayo maanaa faclam ogow ana alcibaadata cibaadadii laa tusamaa lama dhahaayo laguma magacaabaayo cibaadatan cibaado cibaado cibaado mal eraawlik ilaa maca tawxiidi mooyaane tawxiid micigiisii mooyaane ilaa tawxiid haddii ay la socobto tawxiid ay wadato mooyaane cibaado cibaado lama dhahayo ala lilaaqi ilaa tawxiid haddii ay wadato mooyaane tawxiid la-aan cibaado cibaada lama dhahayo meeshan wuxuu tilmaamayaa cibaado waxay leedahay laba shardi soo ma ashardu alawal alikhlaasu lilahi altawxiidu lilahi isku mid waay ikhlaas iyo tawxiid isku mid waay ko alikhlaasu lilah labo almutaabacatu linabiyi sal slam cibaado labadaas markii laga waayo cibaado lama dhahayo lala idlaaqi saas waa soo maa idan shuruud alcibaadati ku tilmaamaya meeshaan alikhlaasu lilah iyo almutaabacatu lirasul linabiyi sala allahu alayh wali wasalam taas ogow kamaa sida ana ana salaata salaadaba laa tusamaa aan lagu magacaabaynin salaatan salaad ilaa maca tahaarati tahaaro macegeedii mooyaane waayo salaadna salaad lama dhaho ilaa haddii qofkaasi tahaaro laga soo helay salaadda horteeda mooyaane waayo daliil wuxuu keenay caqli ah kadib wuxuu keeni doonaa daliil oo samci ah waay waa laga fahmaayo daliil caqli ah waay kan to cibaado cibaado lama dhaha ilaa maca tawxiid sida salaadaba salaad aan la dhahaynin ilaa aan dhahaaraha sax waay fa idaa dakhala shirku marka daliilkii sharciga ah oo ama samcigii iyo ku raba rabaa inuu ku tilmaamo qeybta hore wuxuu ku ishaarayaa daliil caqli ah qeybta dambena wuxuu ku ishaarayaa daliil samci ah samci maa la wada alkitaab wasunna fa idaa dakhala haddii uu galay haddii uu galo dheh ashirku shirkiga fa idaa dakala dakala waa ficil maadi laakiin idaa markii ay gasho sida mudaaric oo kale loo fasiraya adaatu shardi markii ficilka maadiga ay galaan sida badan waxaa loo fasiraya sidii mudaarici oo kale fa idaa dakala shirku shirkigii haddii uu galo fi lcibaadati cibaadadii dhexdeeda fasadat way fashaadaysaa eberay noqonaysaa fasadat hiya waay damiirka faacilka agee loo celina cibaadadii waay hiya damiirka mustatirka hiya hiya cibaadadii waay fasadad cibaadadii way fashaadaysaa shirki haddii cibaado galo in fashaadayso oo burayso eber noqonayso maxaa u daliil ah min alkitaabi wasunati way badan tahay waxaa ka mid a qowluhu tacaalaa walaqad uuxiya ilayka وإلى الذين من قبلك هي لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين نبي قال الله خطاب يا بس الشرك ما سمعنا لكن أمد لوقت دقيقة ولقد حقيقة أوحي إليك أديك حق وحن أوحيوني نبي محمد إيوه وإلى الذين من قبلك ردك أديك كاهورين نبي ياشي أه وحن أوحيوني هي لئن أشركت haddii aad shariik samayso shirka aad samayso hee layaxbadanna camaluka camalkaadii cibaadada way buraysaa waay walatakuunanna min alkhaasiriina kamid noqonaysaa ilaahay markii suurat lancaam kaga soo hadlay ambiyaashii iyo rusushii in badan kadib muxuu dhahay walow ashrakuu la xabida canhum maa kaanuu yacmaluun haddii ayaga shariig yeeli lahaayeen waxaa buri lahaa wixii soo sameeyeen oo dhan eber waay shirkigan laakiin meeshan loola jeedo shirkiga akbar way amaa asqar tafsiilu leeyahay mar dambe noo imaan mar kale noo imaan waa insha allah haddi kan waxaa laga wadaa akbarkii wa sida kal xadadi xadadkii oo kale idaa dakala haddii uu galo fi dahaarati dahaarada u fasaadinayo xadad haddii oo dahaaro galo ee xadad haddii oo dahaaradii uu galo see yeela isagana waa fasaadinaya qofkii isagoo weyse qab weyse soo weyse qaatay ayaa neef ka baxday hoostiisii neef ayaa hoostiisii hee ka baxday weysadiisaa noqonay neeftaan weysadan saa u galaysaa ha ebra ka dhigaysa soo maa qof dhihi kara ma jiraa qof hee dhuusay weysadii sax waay ma jiraa maya laakiin hal qof waa jiraa qof dhuustiis ka socoto kaadiis ka socoto saxradiis ka socoto weysiis aan jabaynin way jirtaa sooma mataqaan arkaas ee soo raadiyaba barya idinku sugaaya hay qof waa saxaroones saxradiisii waa iska qolqolaysaa bi kaadidiisii waa iska qolqolaysaa dhuustiisi waa iska qolqolaysaa weysidiisna mana jabayso hay ilaa salaada ee ka dukunaayo ilaa salaada ka dukunaayo waay hay waa fiyaabah shar ma qabo waa caqli buu leeyahay ayib haye mar kale idan sadaka alxadath idaa dakhala fi dahaara maxaa u daliil ah nebiga alayhi salatu wasalaam xadiidkiisii laa yaqbal allahu salaata axadikum idaa xadatha hataa yatawada'a laa yaqbal allahu salaata axadikum ilaahay ma aqbalayo axadkiin salaadiisii ma ansaxaysa laga wadaa allahuma soo baraka allahu fiikum ma lakum laa yaqbal allahu ilaahay ma aqbalayo salaata axadikum axadkiin salaadiisii ma aqbalayo xataa yatawadaa ay idaa axdatha had markii uu xadatho xadatha imaade salaadii ma ansaxayso waay hataa yatawada ilaa soo weyse qaato waay sida marka shirkiga ee markii ibaado galo u fasaadinayo ee shirkiga markii ibaado galo way fasaadaysaa sida xadadka markii dahaarada galoba dahaaradii u fasaadayso waay daliil caqli ah waay aayad iyo xadiid baan u sheegnay ayib wuxuu leeyahay musaniifka fa idaa carafta haddii aad garatay marka waa isku xiran yihiin meel istaagay malaha fa idaa carafta haddii aad garatay anna shirka shirkigii idaa khaalada markii uu dheexo alcibaadata cibaadada afsada inuu fasaadinayo haa cibaadadii fasaadinayo markii aad garatay waad garatay soo ma haddaa soo marnay faidaa carafta haddii aad garatay ana shirka shirkigii idaa khaalada haddii uu dheexo haddii uu dheexo maxaa laga wadaa haddii ku darsamo galo waay dhex galo idaa khaalada haddii uu dheexo alcibaadata cibaadadii afsada inuu fasaadinayo afsada faacilkeeda shirkigii waay afsada inuu fasaadinayo haa cibaadadii fasaadinayo markii aad garatay oo axbada burinayo kee waay shirkigii faacilka loo celina isagana oo waxbada burinayo camala camalka burinayo inaad soo garatay soo fahamtay oo wasaara noqonayo ahaanayo saaxibuhu saaxibu shirki waayo shirkiga saaxiibkiisii ahaanayo min alkhaalidiina kuwa ku waarayo waayo fi naari naar dhexdeeda ku waarayo waayo shaki kuma jiro qofka shirki ku dhinto akbar hee naar waa ku waaraya janno waa ka haaran ilahay wuxuu leeyahay inahu man yushrik biاllaahi faqad xarama allahu calayhi اljanna inahu shani ah man yushrik biاllaahi qofkii ilaahay uu shariig yeelo faqad xarama allahu calayhi اljanna ilaahay janno waa ka xaramay wama'waahu booskiisi iyo gurigiisi iyo nagaashadiisina waxay tahay hooyankiisii annaar waay weligiisi naaray ku jiraa ilahay ka magan galanaya waa halis idan khatar waay saas markii aad soo ogaatay hee carafta way faydaadii jawaabteeda waa hadan carafta waad garatay maxaad garatay anna ahama ma ya maata waa mudaafun ilayhi ya anna ahama ma ha kala goyn anna ahama ma shay kan ugu muhiimsan calayka dushaada waajib ku ah calayka waxay tusinaysaa waajibnimo carafta waxaad garatay hee anna ahama maa shay kan ugu muhiimsan calayka dushaadii waajib ku ah huwa maagaasi macrifatu daalika kaas barashadiis inuu yahay daalika kee way kaas shirkigii waay tawxiid waad soo baratay maxaa haddana waajib kuga ah shirk inaad baratid shirkiga naftirkiisi waa la baranaa maxaa loo baranaa he si aad isaga ilaalisid waay waxa kale malaha isaga dan kale lagama laha ya dan kale lama laha sharta naftirkeeda barashay u baahan tahay maxaa dhacay he haddii sharta aan garanin waxaad laga yaabaa inaad ku dhacdi soo ma xudayfatu bnu lyamaan ayaa wuxuu dhahay kaana annaasu yas'aluuna rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalama can alkhayri wa kuntu as'aluhu can ashari makhaafata an yudrikanii buu dhahay xadiidkii bukhaari muslim soo saareen xadiidkii dheeraa xudayfatu bnu lyamaan oo saaxiibu siri rasuuli llahi sal slam ahaa ee wuxuu dhahay kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yas'aluuna kuwa way su-aalayo rasuula allahi sala alay wasalama can ilkhayri kheyra weydiin jireen bay dheh dadka dadka nebiga waxay su-aalayeen oo weydiinayeen wax kheer ah dadka nebiga khayr lay weydiin jireen buu dhahay wa kuntu aniga laakiin wa- waxaan ahaa as'alu mid su-aalayo hu nebiga can shari shar xaggeeda wax ka weydiin jiray buu dhahay anigana nebiga shar xaggeeda lay wax ka weydiin jiray war waxaas waxaas hadday shartaas ay timaado see ula dhaqmaa see noqonaysa howsha see anina saasaan ra- weydiinaya buu dhahay maxaa saasuu yaala weydiinayaa makhaafata an yudrikanii baqitaan aan ka baqaayo shartaas inay isoo gaarto haddii shartii isoo gaarto waxaan garanayaa markaasi si aan ula dhaqmo maxaa yeelay nebiga had ii sheegayba wixii imaanaya oo sharci o dhan waa loo waxyooday nebiga soo maha alayhi salaatu salaam idan sharta naftirkeeda in la ogaado waaye shayga shaygii lidkiisii aa lagu garanaa soo ma tawxiid haddii aad barato shirkina waad inaad baratid si u kala saarto tawxiid iyo shirki waaye كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني متفق عليه من حديث حذيفة بن اليمان شاعر كين وحو لها سجن عرفت الشر لا لشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه وصح caraftu shara sharaan bartay buu leeyahy shar ayaan bartay yaa raxmaan sharna muxuu ka rabaa caraftu waxaan bartay ashara sharaan bartay buu leeyahay haye laa lishari shar ahaanteeda laakiin uma barnin shar waayaa baray oo adigana sharta sameey maya saas uma barnin leeyani laakiin laa lishari shar ahaanteedii ee uma baranin laakiin litawaqihi ka dhoorsashadiisii iyo ka fogaashadiisii darteedaan u bartay buu leeyahay oo inaan ka dheeraado waman laa yacrifu lkhayra qofkii khayr aan ka garanina min ashari shar xaggeeda yaqacu fiihi sharti baa ku dhacaa waman laa yacrifu shara min alkhayr yaqacu fiihin waa la sheegay shart in lasoo hormariyo waa la sheegay lakin waxay u badan yihin wama ya- waman laa ya- yacrifu asha- alkhayra min ashari yaqacu fiihi idan waa in la barto e waajib bay ku tahay buu leeyahay masanin wuu jeedaa macrifata dalika dalika muxuu ujeedaa shirkigii waay shirki waa shar soo maa shir shartan ugu weyn maxay tahay shirki waa inaad baratid waay wax cibaadada dhan halis ka dhigaayo inaad baratid waay lacala allaha marka markii aad barato shirkiga hee rajadana kuu rajaynaya uu leeyahay lacala allaha ilaahay wuxuu mudan yahay an yukhallisaka an yunjiyaka waay an yukhallisaka ay an yunjiyaka ilaahay inuu kaa badbaadiyo ayaa laga yaabaa an yukhallisaka ilaahay inuu kaa badbaadiyo min haadihi tan xaggeeda waay taasoo ashabakati ah shabaka waa sifo haadiya laga sifaynayo taasoo ashabakati shabakadan ah shabaka ah shabaka waa la yaqaana soo maha dadka badda ku shaqaysanayaan doomooyinka iyo qaadanayo badda kalluunka ka soo ugaarinayaan kalluunka markii badda dhexdeed ay seedaan maxay u tuurayaan shabak soo maha shabaka baddi dhexdeeda in yaroo hilib ah ayaa ugu ridayaan markaasa baddi ku dhex tuurayaan malay hilib isagana hilib waay hilibna waa jecelyahay sida door oo kale waay intaas yar ma markii uriyo waa soo ordale wixii shabagya meesha u taala kusoo orda waa ku urura kan doontan saare muxuu rabaa asaga intaasay dantiisii ah hal mara soo jiida marka doontiisa soo saarana bis waa soo soconaya idan hee shirki muxuu yahay shabag daadsan waaye shabag hee daadsan waaye haddii shabagaas adiga aan iska arkin oo aadan fahmin aan baranin hee waxaa halis u tahay inaad ku dhacdo oo shaydaan ayaa dhigay shabagaasi shirkigi waaye oo kula jiito asaga iyo asxaabtiisi kaa dhigto oo min asxaabi sahiir ka dhi- ka yeesho rabaa taasaa laga wada marka shabaka wahiya shabakadana ashirku shirki waa sharigeeladoo bilaahi ilaahay loo sharigeelo aladii shirkigaas waay allaha dhiniya aladii shirkigaasoo qaala allahu ilaahay dhahay fiihi ay fii shanihi shanigiis dhexdiisu dhahay muxuu dhahay ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafayo taxdiir an shirki soo maa waa shirki la iskaga digaya taxdiirun an shirki waay aayadan waa taxdiirun an shirki ma dhaafaayo wixii ilaahay ma dhaafaayo la dhahay ee waa inaad iska ilaalisid soo maa ina allaha laa yakfiru ma dhaafayo an yushraka in lala wadaajiyo as- bihi alle wax lala wadaajiyo an yushraka in wax lala wadaajiyo bihi bilaahi alle ma dhaafayo waay oo qofka ilaahay wax u sharig yeelo ma dhaafayo waay wayakfiru ilaahay wuu dhaafaya maa dembi dembi ay dhahaysaa maa ay adamba dembi ayuu dhaafayaa duuna dalika kaas ka hooseeyo keh shirka ka hooseeyo waay yaa u dhaafahe liman qofkii oo yashaawa isaga doono oo min cibaadihi ka mid a u dhaafaya waaye wixii laakiin shirka ka hooseeya qofkii roo- doonay u dhaafaya taxta mashiiatiya ku jiraan laakiin shirka marna ma dhaafaya waaye waayahay aayaddan haddan iyo aayad kale iska hor imaanayaan ishkaal ka imaanaya ina allaha yakfiru dunuuba jamiican aayad quraan oo fi suurati zumar tanna he ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi waay waqti waay waa lagu jamcinaya waa la jamcinaya oo aayaddan waxaa laga wadaa liman maata calaa shirki waay taasna liman taaba canhu meel kasta ha akaada waay wadalika niyahow ka ka ka ismu shaaran adigo xagee u noqonaya takhalluski waay min atakhallusi soo maaha Hmm? an yukhalisaka ficilkii masderkiisa atakhliis ama atakhallus dheh wadalika kaas oo takhalluska ah fakashadii badbaadada ah hee bimacrifati arbaci qawaacida meesha mudaafi mudaaf ilayhi dhar dhooban iska ilaali bimacrifati arbaci qawaacida macrifati mudaaf arbaci mudaafun ilayhi arbaci mudaaf qawaacid mudaaf ilayhi waa maalaynsarif qawaacid ma fahamteen isaga u dambeey haye see loo fasira marka fiiri wadalika kaasoo takhalluska ah xaasilun waay saasaa soo gadaraysa wadalika kaas mubtadihi waay khabarkiisa maxaad oranaysaa xaasilun waay mid soo xasalaya waay takhalluskaas waa soo xasalaya muxuu ku soo xasalaa bimacrifati arbaci qawaacida qaacidooyin afar ah barashadoodii meeshii u dambeeya hadalkaa laga soo bilaabaya roob le wax kale maa maxaa roob ku firinaysa idinka bimacrifati arbaci qawaacida qaacidooyin iska ilaali qaacidooyin hee afar ah hee barashadoodii ee ku soo xasalayaa qaacidooyinkaas oo dakara sheegay ha qaacidooyinka allahu alle tacaala sareeye fii kitaabi kitaabkiis ku sheegay a kuwaasi qaacidooyinkaas ayaa kaga badbaadaysa haddii qaacidooyinkaas adiga aad baranin hee kama badbaadayso wabilaahi towfiiq wallahu subxana wa taala